bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslm allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilmi xasin akhlaaqana bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad min suurati yunus qaala allahu tacaala wamaa danu aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaamah ina allaha laduu fadlin cala annaasi walaakina akharahum laa yashkuruun wamaa maxaybuu danu ladiina wamaa ayu shayin wamaa maxaybow danu ladiina kuwii malahoodii ahaada yaftaruuna iftiroonaya cala allaahi ilaahay alkadiba been yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada muxuu malahood ahaa kuwa ilaahay dushiisa ku iftiroonaya malahooda waa maxay maalinka qiyaamada ay malaysanayaan wuu malo ah waxay malaynayaan in ilaahay iska iska dhaafayo iska cafinayo intay xalaaleeyaan wax iska xarimaan iyagu say rabaan qofkan wax iska degsanaya nidaamka iyo qodobada iyo barnaamijta waxdii sharciga iyo diinta ka hor imaanaya haddii arrimuhaasi yihiin dhibaatadaanay leedahay taa marka halkaa la yidhi waxaa la yidhi muxuu yahay malahood dee ma hadday u malaynayaan in la iska cafinayo naar bay gelayaan ina allaha ilaahayna laduu fadlin fadli mid u maaliga wey cala annaasina ku tafadulay ilaahay nicmayn iyo incaam weyn u nicmayn weyn allah iskale wey addoommada u nicmaynaya cadaab kale ilahay ma dedejin waa naxariista ilaahay nicmo kale waxa weye ilahay rususha inoo soo diray si aan u hanuunno nicmo kale waxa weye ilaahay kutubta inoo soo dejiyey laduu fadlin cala annaas walaakina agarahum dadka badankoodu laa yashkuruun ma shukrinayaan nicamta ilaahay ku shukrin mayaan waqaliilu min cibaadiya ashakuur in yar baa addoommada shuhriyeysa ilaahay wuxuu yidhi wamaa takuunu ahaan mayse nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam khitaabku waa nebi maxamed fii shani shani oo shu-uunta ka mida khaaskaa ama caamkaa amr shani amar oo arrimaha ka mida iyo camal camalladaa ka mida mid caamaya mid khaasa kuu doono ha noqdee dhexdiisa ahaan mayse wamaa tatluu akhrin mayse min qur'aanin qur'aanka xaggiis minhu shaniga isaga ah shanigii isaga ahaa qur'aan la xiriira akhrin mayse ama wamaa tatluu akhrin mayse minhu min allahi alle xaggiis min qur'aanin qur'aan xag rabbi ka yimi wamaa tatluu akhrin mayse minhu min atanziilina waa dhihi ka dhaa min qur'aanin qur'aan walaa tacmaluuna idinkoo dhan camal fali maysaan min camalin camal dadow khayr iyo sharxo doon ha noqdo ilaa hadduu intaa mid ka mid ah dhacaba kunnaa waxaanu ahaanay calaykum dushiinna shuhuuda kuwa shuhuud oo markhaanti id wakhtiga tufiiduuna fiihi aad dhex dhumbanaysaan tufiiduuna fiihi taakhuduuna biha aa qaadanaysaan tashracun aa gudagelaysaan hawshaa markaa samaynaysaan annagaa shuhuud ah shaahidiin weeye markhaanti waan koobaynaa wey wax allaale waxaad samaysaan wamaa yaczubu ma iilo can rabbika rabbigaa xaggiisa min miqaali daratin mintu saliga towkiid miqaalu dara darro wax la eg wax la mida ilaahay kama ciiro ilaahay kama kama ciilaan fil ardi ardada dhexdeeda kama ciilo walaa fi samay samada dhexdeeda darradu waxyaalaha daaqadaha iyo meelaha shucaacu ahaysto yaryaroo saa isku daba marmaro aan la qaban karin oo yaryarka ah waa lagu sheega waxaa kaloo lagu sheegaa oo lagu tilmaamo namlatun saqiira qur-aanyada yaryar iyo wixii la mid a waxaa wax la eg weeye ilaahay meelna kagama ciilayaan meelna ilaahay subxaana wa tacaala kaga fakan mayaan wamaa yaczubu ma iiro can rabbika rabbigaa xaggiis min midqaali daratin darro sagaraxuud qur-aanyada teedaa yaryar ilaahay intaa in leeg kaga ciili mayso fi lardi ardada walaa fi samaai samada walaa asqara wax ka yaraan badan min daalika kaas iyo walaa akbara wax ka weyna badan ilaahay ka ciilimayaan ilaa hadduu jiraba shaykaas fii kitaabin buu ahaaday kitaabkaasoo mubiin kitaab baa lagu qoray waa lagu sajelay waa lowxulmaxfuudka wax kasta lowxulmaxfuudkay ku yaallaan aayaddu waxay noo sheegaysaa xag rabbiba waxay noo ka sheegaysaa inaa ilaahay waxba ka qarsoonayn ashyaada kan ugu yar iyo kan ugu wasan fudud iyo kan ugu weyn iyo kan ugu culus wax ilaahay ka maqnaanaya ama ka ciilaya ma jiraan wey ee markaas wixii aad samaysay waa lagu ogyahaye camalkaad samaynaysa camal aa ilaahay ku raaligelinaysa ha noqdo wey waa laydiin koobayaa waa laydiin qorayaa waa laydinku abaalmarinayaa camalkii aayadda hadda markii mufasiriinta qaarkood fasirayaan sida sheekhan sheekh maxamed amiin alharari wuxuu leeyahay icjaas mucjisnimada qur-aanka maanta waxaa soo baxay waxyaalo haddaan weynaysada lagu qaban iyo bahalkan maaragtay majharka ama wax lagu fiiriyo oo tobanaan jeer kaas me lagu weyneyn aan la arkaynin markaas ka bacdi baa kaas lagu fiirsho baa wixii la arkaya ama amraadda ama xanuunada ama bakteriyada ama jeermisyada qaar aan la arki karaynin ilaa waxaa in lagu fiiriya mooyaane marka wax kasta ilaahay isagoo agtiisa waa ogi walaa asqara min daalika walaa akbara inay waxaasna jiraan markii laynoo soo sheegay inay waxaasna jiraan taa ugu yar adhurcaso ama min miqaali daratin wax kasta ilaa fii kitaabi mubiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaahoy baraaruge inna awliyaaa allaahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aysan ahaanin yaxzanuun kuwa tiiraanyoonaya dadow baraaruge waxaad ogaataan axbaabta ilaahay asfiyadiisa iyo awliyadiisa laa khawfun calayhim khowfku maxaa la dhahaa aakhira xaggeeda welwel kama hayo laa khawfun calayhim fi laakhira cadaabka halkaas walaa hum yaxzanuuna mana tiiraanyonayaanoo welbahaar kama hayaan wixii adduunka uga soo tageen ilmahoodii xaasaskoodii xoolahoodii yaa ilaahay baa u ilaalinaya laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay baa u xafidaya tarikadoodii waxay ka tageen u badbaadinaya awliyadu waa kuwe maiska sheegashaa ma calaamad gaaray leeyihiin mase gaaray u egyihiin awliyadu waa kuwaan aladiina hum iyagu aladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey wax kastoo in la rumeeyey la rabay oo wa kaanuu ahaada yattaquun kuwa ilaahay ka baqa sadaqu llaha warasuulah alla iyo rasuul bay rumeeyeen horta allay ka baqayaanoo awaamirtay raacayaan nawaahiday kar tegayaan marka weligu waa mu'minka taqiga ah mu'min aan taqi ahayn baa jira almu'minu taqiyu hada huwa alwaliy xadiid baa odhanaya inna lilaahi cibaadan ilaahay addoommoo leeyahy addoommo maa hum biambiyaaa walaa shuhadaa'a ambiye maaha shuhada jihaad ku dhintay maaha yaqbiduhum alambiyaau washuhadaau waxaa kamanaya ambiyadii iyo shuhadadii alla kuwaa meesha la geeyey fiicanaa bay dhahaya ambiyadu martabadoodu waa ka sii saraysaa martabada ambiyadaa saraysa laakiin waxay la yaabayaan meesha la geeyey iyaga laftooda yowma alqiyaama waa limakaanati min allah darajada ilahay agta ay ku leeyihin saxaabadu waxay dhaheen akhbirnaa man hum nebi allow noo sheeg waa kuwama saxaabada mar haddii qolo fiican la sheego inay ku daydaan bay rabaan markaasaa waxay ku dareen acmaashoodana noo sheeg bal inaan jeclaanno ilaa dadka wanaagsan waa la jeclaadaa ahlullaahiga awliyaa uraxmaanka waa la jeclaadaa dagaal iyo col loolama noqdo haddii aad la noqotayna ilaahay baa adigana kula noqonaya col iyo dagaal man aadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi xadiidkaasi baa qofkaas gelayaabaa lii wuxuu yidhi waa qole ilaahay darteed isku jeclaaday rixim iyo qaraabanimo ka dhaxaysa la-aanteed xoola ay isi siiyeen la-aanteed wejiyadooda waa nuur manaabir mimbarro qofka halkaa fuula dadka meel ka sarrayso taagan yaha moogta mimbarro nuura bay dul saaran yihin dadku markuu boqo iyagu ma baqayaan markay dadku tiiraanyoodana ma tiiraanyoonayaan waa aayadda macneheeda markaasuu wuxuu akhriyey alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayaddaasu akhriy abu daawuud baa warinaya xadiidku waana saxiix qoladaa iyaga ah ama waxa dhala aladiina amdaxuu waxaan ammaanayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa kaanuu yattaquun allahuma jcalna min wliyaa'ika wa ahli aacatik lahum waxa u ahaado ay leeyihiin qoladaas albushuraa bishaaray leeyihiin fi lxayaati nolosha addunyaa dhow iyo wa fi laakhirati aakhiraba labada daaroodba wax farax geliyay leeyihiin malaa'igtaa u bishaaraynaysa markay dhimanayaan kuwa awliyada ah malaa'igtaa inta u timaada ridaha ilaahay iyo raxmadda ilaahay bay ugu bishaaraynaya waxaa culimmada qaar dheheen mufasiriintu war bishaarada adduunka lahumulbushraa fi lxayaati dunya waxa weeye waa riyo wanaagsan riyo wanaagsan bay arkayaan iyagaa arkaya riyo wanaagsan manaam wanaagsan ama waa loo arkayaa war waxaasoo wanaagaya khayra baan kuugu riyood waa khayr weeye waa bishaaro ama iyagii baaba arkayaba malaa'igtaa markay dhimanayaan u bishaaraynas inahaasoo dhan bay leeyihiin bal iyo ka sii badan wa fil aakhiratina waa maxa aakhirana hadda jannadii iyo liibaantii weynayd baa loogu bishaaraynayaa sida aayadda ahayd wey ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun suuratu fusilat laa tabdiila wax bedelidina uma ahaanin likala likalimaatillahi ilahay kalimaadkiis ballanka bax ma jiro guubyeelid ma jiro intaa ay leeyihiin bay leeyihiin daalika kaasina huwa isagaa alfawzu liimaan alcadiim wey markay dhimanayaan baa jannada meesha ka geli lahaysaa loo tusaya liibaan aan liibaan ka dambayn wey walaa yaxzunka nabiy llaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam haddee aayaddan iyo xagga awliyada iyo dadka wanaagsan intaasoo axaadiidoo tirada ka bataa ku soo aror qofka ilaahay jeclaada ilaahay markuu jeclaad jibriil baa la dhahayaa jeclow ahlu samada ka dhexnaaday iyana ha jeclaada kaasaa le ahlu ardadana ha loo dejiyey iyana ha jeclaada dadkaa wanaagsanoo diinta ilaahay usoo khidmeeyey culimmadii islaamka iyo a'immadii madaahibta iyo ahlullaahigaas kun sano iyo ka badan saa loo jecelyahay cilmigoodii iyo masaa-ishoodii iyo madaahibtoodii ay ilaahay sidaa u baaqi yeelay dad ilaahay qabuul usoo dejiyey bay ahaayeen oo wanaagsan ilaahay isku xidhay walaa yaxsunka yuusan ku tiiraanyo gelin qowluhum nebi allow gaalada qowlkooda markay wax beeniyaan markay ku dhahaan nebi ma tihid rasuul maahid waxyaalo kale markay kugu sheeg sheegaan hadalladooda waxba ha ka tiiraanyooni maxaa yeelay ina alcizata cizadu lilaahi cizada ilaah bay u ahaatay jamiican xaal ay tahay cizada ka xaale cizada dhammaanteed huwa ilaahayna assamiicu alla maqal badanaa weeye aqwaasha addoommada alcaliim waxa weeyaan biacmaalihim acmaashoodan alle ka ogaal badan wey alaahay baraaruga mar kale suuradda waa suura cajaa'ib madaxa iyo maskaxda fura wey baraarug qaado oo waxa soo socda u dhegtaag alaahoy bay dhihi jireen inna lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday man duul fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo waman duul fi lardi ardada dhexdooda ahaaday addoommo ahaan isagay addoommo u yihiin milk ahaan isagaa leh abuur ahaan isagaa abuuray wamaa yattabicu ma raacayaan alladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan bimacnaa yacbuduuna min duuni illahi ilahi sukadiisa shurakaaa shuraka ma raacayaan wamaa yattabicu aladiina yadcuuna bimacnaa yacbuduuna ay caabudayaan wamaa yatabicu ma raacya aladiina kuwa yadcuuna bimacnaa yacbuduuna caabudaya min duuni illaahi ilahay sukadiisa shurakaaa kuwa shuraka xaqiiqa ah oo ilaahay wax la wadaaga yish ma raacayaan shurakadaani iyagaa le ilaahay bay wax la wadaagaan asnaamtaani iyo dhagaxyadaani laakiin shuraka xaqiiqa maaha ilahay waxba lama leh waxay la abuureen iyo waxay la arsaaqaan iyo waxay la maamulaan midna ma jiro maxaa jira in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna male mooyaane wa in hum maa hum manaysan ahaanin ilaa yakhrusuun kuwo wax iska malaynaya mala baadila yakhrusuuna wax iska gimidaya gimidid bimacnaa iska malamalaynaya malamalayn iyo qiyaasid danni ilaa yakhrusuun in hum in yatabicuuna ila dan wain hum maa humaysan ahan ilaa yakhrusuun kuwa been sheegaya wey huwa ilaahay alladii macbuudka weeyaan jacala yeelay lakum idinka alleyla hameenka idin yeelay waa nicmo weyn allah hameenkeedisi maalintaasoo dhan hadday qoraxda ku dul taagan tahay oo iftiin meel laga mare la waado oo wax mugdi iyo hameen iyo wax isbedelay la waado lama noolaan kareen waddamada hameenku ku badan yahay ama maalintu ku badan tahay waxa weeyaan qolo kasta dhibaatay sheeganaya u fiirso ilaahay waa midka habeenka idin siiyey litaskunuu fiihi inaa xasishaan dadkao dhan meey wixii maanta kala ordayey waa la kala hoyanayaa waa la xasilayaa qudrada ilaahay arag koonkii dhammaayo maanta ifayey waa la bedelay waa la raaxaysanayaa habeenkii istareex hurdo daalkii maanta iyo shaqadii maanta waxaasoo dhan baa laga hoyanaya oo laga nasanaya marka halkaas wanahaara ilaahay waa midka maalinta idiin yeelay mubsiran xaalu yahay maalinkuna mubsiran dee maalinku mid wax arkaya isagii baa majaaska caqligaha loo tiiriye waxa weeyaan dhexdiisaa wax la arkaa wey meesha ishu maalintii wax ka aragto iyo inta kuu muuqanaysa iyo markii hameentaa miyaa isku mid a wnahaara mubsira waa nicmo weyn meeshaa hore marka tanado maalinku mubsir yahay halkaa horena waa baa laga xadfeeyey waa kuugu jidhaa huwa aladii jacala lakum leyla mudliman hameenka isagoo mugdi ah hadduu iftiin iska yahay laguma gameen lidaabaa layrarkaani waxaan laiska damayaa fiican qofku markuu seexanaya iyo markuusan u baahnayn faynuusyada iyo tarmakisyada iyo layrarka iyo waxyaa markaa loo baahnayn ammaan darana marmar bay ka dhacdaayo qofka inay dhib ku keenaan oo gurigu ku gubto siyamaa waagi la isticmaali jiray dubaaladaha iyo faynuusyada iyo waxyaalaha khatarka ah marka iyadana wanahaara mubsiran waxaa kaaga go-an taa hore litaskunuu fiih baa lagu yidhi moogtahay tanna waxaa kaloo meesha kugu jidha maalintiina ilaahay baa idinsiiya saa noloshiina u kasbataan isagoo maalinkuna mubsir ah mid dhexdiisa waxa la arko wey inna fii daalika kaa isagaa la aayaatin aayaad waaweyn ayaa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yasmacuuna maqlaya samcan ictibaari cibro qaadasho maqalkeed wey waxaa laynoo caddaynayaa hadda baadinimadii yahuud iyo nasaara iyo mushrikiin saddex qoloo gaala ah balaaye ah inna fii daalika la aayaati liqowmin yasmacuun qaaluu waxay dhaheen kulligood isku qabo awoodaasaa keenaysee gaaloo dhan yahuud iyo nasaara iyo mushrikiin ittakhada allahu ilaahay wuxuu yeeshay bay dheheen waladan ilaahay baa ilma yeeshay bay dheheen waxaasay ku hadleen cusayr baa ibnullaahi ah yahuuddii baa tiri masiix baa ibnullaahi kuwii kalea yidhi masiixiyiintii kirishtanka gaaladii markaad maxay dheheen almalaa'ikatu banaatullaahi waxaasay dheheen ilaahay bay waxay u nisbaynayaan waxay iyagu baadariyaashooda iyo wadaadadooda aysan u ogolayn wadaadadooda iyo baadariyaashu ma guursadaan maogta oo ilmo uma ogola oo hadduu baddaa galo xilkaaba laga qaadi ma fahamte dad cibaado u go-ay sidii hadda dumarka soomaaliya imaan jiro soorooyinka la dhihi jiroo kale oo maaragtay dadka un keliya tabarucaadka dhihi jira waa fidinaynaayoo kale iyo aan guursanayn iyo kuwan kaleo iyaga xukumayo marka waxay iyagu kuwoodaas hor joogayaashooda ay ka nasahayaan oy leeyihiin waa muqadasoo ma guursadaan wax ma taabtaan bay ilaahay rabaan inay u nisbeeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana ilaahay nasahnaantiisa huwa alaniyu ilaahay waa mid hodanka ma mid hodanah mayaa khalqigiisa u baahan mayaa ilmo u baahan ilmaha baahi baa loo samaystaa marka ilaahay shaqo kuma leh oo dadka ilmaha waxay u rabaan inuu ilmo ka haraano hadhowti hadduu qofku dhinto dad ka dambeeyo oo inuu caawid iyo xoog ka helow rabaa oo inuu sumcad iyo maaragtay wax ka helow rabaa oo waxyaalo badan bay dadku ilmaha u danaynayaan marka waxaasoo dhanna ilaahay waa ka hufanya koonkao dhan buuba leeyahy subxaana huwa alhaniyu lahu ilaahay waxa uu ahaaday isaga oo keliya maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxaa ku suganaya wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ahaaday in cindakum maa cindakum agtiina ma ahan min suldaanin wa xujaa bi haadaa kaa ku hadasheen hadalka ad dhahdeen ilaahay baas waa weladla ad dhahdeen wax daliila uma haysataan ataquuluuna ma waxaad ku qowlaysaan cala allaahi ilaahay dushiisa maa mayaad ku qowlaysaan laa taclamuuna idnaan garanayn idna cilmi u lahayn qul waxaa dhahdaa nabiy llahi maxamed alayh salatu salaam ina aladiina kuwa marka yaftaruuna iftiroonaya cala allaahi ilaahay dushiisa alkadiba beenta kuwa iftiroonaya laa yuflixuuna ma aflaxayaan ma liibaanayaan ma liibaanayaal ma maqlaysa waa ma liibaanayaal laa yuflixuun haa kuwa iyaga taxaan baa ku dhacay waa khasaareen wey mataacun mubtadaha khabarkiisa iska soo qadaransa xadfan mataacun baa lahum mataacun baa u ahaat mataac yar mataacun qaliil bay ka dhigantay fi dunyaa adduunyadan mataacun qaliilun fi dunyaa yatamatacuuna bihi muddata xayaati raaxaysi yar intay nool yihiin cimrigaa gaaban baa ugu ahaatay adduunka uma intaa ka bacdi ilaynaa annaga xagga iyagaa marjicuhum iyagaa marjicooda iyo soo noqodkooda abaalmarin iyo xisaab baa loo keeni uma intaa ka bacdi nudiiquhum waxaanu dhadhansiinaynaa iyaga alcadaab ashadiid cadaabkii darnaanta badna ashadiid oo sifaa baa lagu sii dara sidaasan loo moodin wax iska sahlan alcadaab ashadiid bimaa bisababi maa kaanay ahaayeen ama ahaan jireen yakfuruuna bisababi kufrihim wey kufrigay la yimaadeen awgiis alcadaab shadiid bay leeyihin waa aakhiro wey cadaab xanuujinaya wey bisababi kufrihim wa bisababi yaa waxa weeyaan kadibihim cala allah taas bay iyana leeyihin labadii daaroodba marka way khasaareen labadii daaroodba way khasaareen markaa kelimadaas qul ara'aytum aynu soo marayn ara'aytadaas bimacna alistifhaam baa loo isticmaalayaa loo isticmaalaayo waxaa lais weydiinayaa ru'yadii basariyada ahayd ama midda cilmiyada labadaba waa loo isticmaalaa ara'aytu qul ara'aytu ha iga ma aragteen ma ogaateen waa markii hore sidii loo dejiyey laakiin marakan qul ara'aytu ya ara'aytum bal iiga warrama marka ka dhiganta bimacnaa akhbiruuni taasay hadda ka dhiganta sida qur-aanka ara'ayta aladii yukadibu biddiin iyo aayadda kale ara'ayta aladii yanhaa cabada idaa salla suuratu iqra suuratu alcalaq wahaakada darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab